suuraddan iyaduna suuratu saad wey waa makiyo iyadana macrakada mushrikiinta iyo rususha ka dhaxeeya ayay maanta ma arkaysaa xoog iga qisoonaysa weliba usluub aada iyo aada mu-ahir ah oo gaalada si xun loo radinayo mowqifkooda ay risaalada ay ka taagan yihiin tawxiid ululuhiya ilaahay in keligii la caabudo mowqifka ay ka taagan yihiin waxyaalahaasoo dhan aa lagu radinaya hadhowna waa la hadidayaaho wixii ummadihii hore soo maray inay ku dhacaan ayaa maaragtay lagu hadidaya nabigana waxaa lagu sabar siinayaa bacda alqisas oo ambiyadii hore soo maray oo maaragtay diinta ku sugnaa oo maaragtay ku sabray oo la ibteleeyey ayaa loo sheegay macnaha waxa weeye ibtiladaasi waa jirtaa marka in lagu sabro ayaa loo baahanya waa arki doona suuraddan waa suurad aada mu-ahir u ah allah wuxuu leeyahy saad saad waa xurufta muqaacada qaar waxay leeyihiin waa magacyaalka allo lagu dhaarto qaar waxay leeyihin waa magacyaalka qur-aanka laakiin midda ugu roon waxa waye in la yihahdo ilaah baa og subxaana wa tacaala haddii macno laga fahmana in la yihaahdo taxadi carabta lagu taxadinoo laleeyahay war quruunkan qur-aankan xuruuftan buu ka kooban yahay haddii aada leedihin maxamed isagaa soo been abuurtay hadda waayahay carab fasiixiina maarata fusaxa ayaa tihiin waayahay qur-aanka isku soo dhedhejiye saad iyo maarata alif iyo laam iyo raabuu ka kooban yahay haye iyo wax lamida xuruuftii aad taqaaneed waa afcarabi carab layn kama badna gabayaal maaragtay khudaba odayaal maanta ma arkaysa rugcadaaya balaayo dhanaa idinka buuxda soo maaha bal keena adinka qur-aan haddaad keeni kartaan taasna waxaa ku tusinayaa ibnulqayim mar kastaba xuruufta haddii la sheego qur-aanka unbaa laga hadla iyo mucjizadiisa iyo wanaaggiisa alla wuxuu leey war qur-aana qur-aankiibaan ku dhaartay oo didikri waanada u saaxiiba ah qur-aanka ilaahay wuu ku dhaaran karaa ilaahay sifaadkiisii asmaaisana waa ku dhaarta makhluuqaadkiisana waa ku dhaarta laakiin annaka nalooma ogola inaan ku dhaarno allah subxaana wa tacaala iyo asmaai sifaadkiisaan ku dhaaran karno subxaana wa taala asmaai sifaadkiisaan ku dhaaran kar lakin makhluuq kuma dhaaran karo laakiin ilaahay makhluuqana waa ku dhaaran karaa ma garate magacyaalkiisa iyo sifaadkiisana alla wuu ku dhaartaa subxaana wa tacaala marka qur-aanku waa kalaam alla walkalaamu sifatu min sifaati wa waa tilmaam walqur-aani baan ku dhaartay didikri ee maanta ma arkaysa waanada u saaxiib ah qaarna waxay leedi sharafi sharafta u saaxiib ah qataada isagu wuxuu leeyahy macnaa didikri waanada qur-aankii lagu waansanaya soo ma sudiyana waxay leeyihiin magarat ibnu cabaas iyo keyrkiis aydi sharafi sharafta u saaxiib ah marka labada macno wuu soo gelaya laakiin waxaa alyaqo ugu sii munaabsan sida ibnu jariir ou doortay ibnu kaiirna uu ku raacay in la yidhaahdo didikri qur-aankii waanada u saaxiiba ilaa qur-aanku dantaada ku xasuunaya uu ku xasuusanaya a waxay dhaan afgriis reminder wax adigoo ku xasuusanaya hadda hadduu qofku la socdo oo adigoo mahsan jidka aada galmaa qofka waa kaa celinaa soo maa hadduu qofkula haddii kale waxaa dhexi kartaa inaad u ku dhaadi oo dhibaato kusoo gaaro qur-aanku marka adigoo ku xasuusanaya meel kastoo qatar aad ku dhici rabto wax alla wax diinkaada adduunyadaada aakhiradaada khatar kugu ah qur-aanka hortaadu taagin laakiin adoo qofkii qur-aanka barta oo ku camal falo oo qiimeeya oo macaanidiisii camalfalkiisa ku dadaala laakiin haddaadan xuruuftiisa baran macaanidiisa aada baran camalfalkiisa aada baran maxaad ka taqaanaa waxba kama aqoon karto nacam marka qur-aanku waa ku xasuusoy had iyo goral bini aadamku ninka taajirka qof waan xisaabiya oo xisaabiya sakarateer waxyaala u baahan yahay madaxda iyo qof dhan oo aakharo u socdo oo reminder wada see ku dhici karta soo maa reminderkaa kii wax ku xasuusinaya danahaada khatarta kaaga digaayo allaarmiga ku ahaa waa qur-aanku waa waxyi haddaa marka waxyi ka tagtid nin dhegalo in dhalo axmaqoo suuqa iska socdo baabuurta ku dhacaya baad noqonaysa marka baabuur wax ka daranaa kugu dhacayan waana naar ilahi naga nabadgeliyo bal iladiina kuwir jawaabti marka dhaartay waa xadfan tahay oo waxaa lagala soo dhex baxaya qowlu tacaala bal iskaba dhaaf aladiina kuwii kafaruu kufriyey fii cizatin isla weyni ayay ku sugan yihiin iyo isxamaasayn iyo anafo iyo washaqaaq اlkhilaaf macnaa qur-aankudii dikri waa yahay waa qur-aankii ku dhaartee laysa almru kamaa tascumu اlkufaar gaaladu siday odhanayso qur-aankan inuu baatil yahay ama uusan waxwaanin ama uusan xaq ahayn maahane ayagaa intifaacii ka dhumayo kibir iyo isla weyni isqaadqaadaa ku jira marka cudurku waa ayaka wa bal iskaba dhaafe aladiina kuwii kafaruu kufriyey fii cizatin ay ku sugan yihiin macnaa iskibrin iyo washiqaaqin khilaaf ay nabiga khilaafayaan saasuu ku sugan yihiin marka macnaa waxa weeye qur-aankaana wax lagu waansamo waayahay waana xaq laakiin gaaladu hadday ku intifaaci waayeen macnaheedu ma ahan inuusan qur-aanku xaq ahayne ayagay idabdaradu u noqonaysaa balaayada xaggooda saas macnaheeda looga wada saasuu le ibnu jarir dabr ay laysa alamru kamaa yazcumu lkufaar say sheegayaan inuusan qur-aanku xaq ahayn maahane cudurku waa ayagee baliladiina kuwii kafaruu kufriyaa fii cizatin isxamaasayn iyo anafo iyo iskibrin ku sugan iyo washiqaaqin khilaaf ay nabiga khilaafayaan markii la sugay idabdarradooda la sugay waxaa leeyahi oo adinku maxaad ahaydeen horta ummadihii hore iyo dadkii hore oo isqaadqaadi maad ka weyntihi kama weynin kam in badan ayaan ahlaknaa halaagnay min qablihim hortooda oo min qarni kam in mise macnaa in badana laga wado waa kamtii khabariyada ahayd hadda lagu weydii lagama wado kam in badan baan ahlaknaa halaagnay min qablihim ayagoo hortooda oo min qarin quruun oo quruuntii nuux maaragtay qowmu nuux iyo qowmu luub iyo qowmu fircoon iyo waxaas oo dhan intee baan halaagay fanaadoo waa qaydiyeen oo waxay ku qaydiyeen toobad iyo tawxiid iyo istiqaaso gurmadhana loo keeno walxaalaata ousan ahayno laa talxiinu waqtigu ousan ahayn xiina manaase waqti lafakada ousan ahayn macnaa fursaa la siiyey rusushiibaa u timid markii rusushii ay beeniyeenoo la kari waayey oo jid iyo jahal loo bixi waayey aa cadaabkii ku yimi cadaabkii markii ay qaydiyeen ilaah waan rumaynaynaa sidii fircoon falamaa asaabahu lgaraq markuu asiibay qaala aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamana bihi binu israa'iil wa ana min almuslimiin saasu saan yidhi aalaana hadda miya waqad casayta qabl wa kunta min almufsidiin lagaama yeelahday sababtoo xaalatlqarqarow gaaray sida qofkuba nafta marka laga sii siibayo hadduu toobadkiia laga aqbali maayo qoraxdu hadday xagga galbeed ka soo baxdo laga aqbali maayo ama daabadii haddii ay soo baxdo haddana qofkii markuu intuu beeniyo cuquubadii alla ugu talagalay iyo cadaabkii samaawiga uu soo dego laga yeeli maayo hal qolaa laga yeelay waa qooma yuunusay aan soo marnay kam in badan baan ahlaknaa halaagnay min qablihim hortooda oo min qarnin qarni ah qarni waa ummadda yacni waqti nool fanaado macnaa waxaweye markaasay beeniyeen maxduufaa meesha ku jira waa beeniyeen cadaabkiibaa u yimid ay beeninaayeen iyo cuquubadii ayaa u yimid cadaabkii markay arkeen bay fanaadow ay qayliyeen oo macnaha inay toobadkeen iyo in cadaabka laga koryeelay waxaas ku qayliyeen laakiin waa goorma waa gooran goor ahayno fanaatoo waaqini walxaal laa talxiinu laatidaas yani waxaa u qadaran darafaa u qadaran oo oo maaragtay mubtada camal ah u qadaran walxaal laa talxiinu waqtiga uusan ahayn macnaa laatidu waa nafyi laakiin badanaa daraf ayaa maanta ma arkaysaa ay raacda darafay anfisaa walxaal laa talxiinu oo laa oo ta lagu daray weeye saas yidhahdaan qaarkood sida uma ta marka uma tasow lama dhaho ama maaragtay ruba marka lagu da ruba tasow lama dhaho sidaas oo kale wey fanaadow way qaydiyeen walaa talxiinu marka xiina u qadar oo isimkeedii ayay tacmalu camala laysa camal falaysa maqmaqatay waqatalii in walaa tadal camala min maalig waa kii dhahaye ma garata camala nacam markii uu ka hadlaayey waxyaalaha maaragtay laysa camal fala waxaa ka mid ah laa iyo waxyaalahaas markii ay tahay laada markii ay tahay yani bimacnaa laysa markii ay tahay oo lilafidinsi aysan ahayn markaasoo kale oo sheegay inay camalo layso qaadanayso xudhay waqatali inna in walaatad alcamala camalkaasay la xariirsataa marka oo tarfacu cism wa tansibu lkhabar laakiin badanaa isimkeedu waa xadfanya oo waxaa weeye waana daraf zamaan ama xiin ama saaca ama maaragtay waqti waxyaalahaasoo kale loo qadaraa fanaadow way maaragtay naadiyeen walxaal laa talxiinu waqtiga uusan ahayn xiina manaasin waqti la ka karo oo la baxsan karo uusan ahayn ay waqta firaan macnaa saacaddiiyaa ku dhacday khalaas meel loo car lama arko cadaabkii baa yimid halkaa markii laga soo baxay ayuu alla wuxuu noo soo bandhigayaa subxaana wa tacaala nimankan gaalada oo kufaaru quraysh oo raggii abijahal iyo maaragtay alcaas bin waail iyo nin kale alawsad bin mualib iyo walasad bin cabdiyaquud waa nimankii kibray oo ilaahay toddobadaaha uu yidhi innaa kafaynaaka almustahzi'iin kuwa ku jeesjeesanaa kaa kaafi doono ee mid bahal cunay iyo mid balaayo ku dhacday mid walba toddobadoodii mid aan si xun u dhiman laguma arko abujahal ugu dambeeye waa kii beder maanta ma arkaysaa lagu dilay marka waa raggii wada shayaadiinta ahaa wey qoladaasaa marka ayaa maaragtay ku jeesjeesaya nabiga calayhi salaatu salaam waa cajibi waxay la yaabeen macnaa la yaabku waxna wax istixsaansato waxna waa wax ay kula xumaado marka halkaa macnaa waa la xumaataa laga wadaa wacajibu waxaa la xumaatay oy la yaabeen oo xumi oo macnaa cajib oo oo la xumaaday ah an jaa-ahum inuu u yimid mundirun mid digaayo oo minhu iyaga basharkooda ka mida weliba quraysh ka mida oo ninka ugu nasab badan ah ugu sharaf badan biabumi sala nabi maxamed wa qaala alkaafiruuna kaafiriintiina waxay yidhaahdeen haadaa midkaan iyo waxa oo midkaan oo waxa wato oo noo digayo saaxirun waa sixroolo wey kadaabun oo been waana sixroole waana beenoole waana ogyihi nabi maxamed calayhi salaatu salaam annahu lam yakun saaxiran walaa kadaaban asaadiqu lamiin u aqoon jiray ajacala alaalihata ilaahyaalkii aan caabudi jirnay oo cuze iyo hubal iyo laate iyo waxyaalihii isku qoosna asnaamtii faraha badneed ilaahan waaxidan macbuud waaxida muu ka dhig ma dhahayaan ajacal arbaaba rabban waaxida waa ogyihiin rabbigu inuu waaxid yahay laakiin waxay leeyihiin ilaahyaal badan oo qaraabinlah loogu dhowaa kara sidaa haddaba khuraafiyiintu boqol qabri iyo boqol taalla inta la dhisaa la leeyahay weli hebelna ilaahay xagguu ka soo gelaa kaasna xagguu ka soo gelaa badawii masr cabdulqaadir halkaas meelbaa ala leeyahay xaggaasuu ilaahay noo dugaalina ayaguna saasa si ka daranay u samaysteen waxay dhaheen ina haadaa arrintaani la shay-un cujaan wax la yaab hal ilaah ku kaaftoon ma wax la yaab ya quraafi makaa yeelaya masaajidka tago shantaas salaado tukoo ilaahay caabuda subxaana wa tacaala boqolkaan xaadiyada markay akriyan intay awliye ay kacinayaan madadiya awliya allah wax isku daba jira ka joogo qur-aankaaga akrisa makaa yeela soo ma makaa yeela soo ma dadka hadda gaalada ku ta'atursan oo cilmaamiyiinta makaa yeelayaan sharciga ha lagu dhaqmo iyo diin hadduusan fisqigi iyo gabdho qaawo iyo qaanuun baas iyo gaal meelaha marmaraayo iyo qashin hadduusan arkayn maba noolaa karo ilaahayaa lagu kalsoonaa kara ilaah nasar keeni kartaba ma gaal la-aan baa la noolaa karaa ule wax walba ayay ka jecelyihin korka waa kaala jira laakiin hoos haddaad sii weydiisid haddii wax yar la yidhaahdo sharciga ha la dabaqo bal diinta ilaaha lagu kalsoonaado diinta loo difaaco intaasaa mudaaharaad sameyn leeyaha sigaarka la cabi jiray iyo tubaakadii iyo aweyd nays kalaabkii iyo wixii xornimadii iyo ma waa maaragtay lagama noolaa karoole ficlan yani odayaalkii hore na waa ka buuxda dadkan dambena waa ka buuxda odayaalkii hore fajistadii uu talyaanigu tarbiyeeyey ama kuwii ingiriisku tarbiyeeyey waxa waaye heer cibaado lamidahay gaaren laba qisa idiin sheegi doona markii hore waa kii talyaanigu joogi jiray anagaas markaas ma soo gel lakin qisadaanu kaga sheekeey ingiriiskii baa yimid ingiriiskii markii uu yimid talyaaniga marka hore joogay waa kii xabasho ku duulay oo carriga haystay waktigii maaragtay musolini marka dagaalkii labaad oo dhacay waa tii laga adkaaday talyaani xulafadu waa ti waa tii laga adkaaday qoladii fajistihii iyo maaragtay nezigii iyo wixii lamid ah ingiriiskaa marka carriga qabsaday ingiriiska markuu carriga qabsay dadkii talyaaniga la qaraaban jiray shala maantaanay ka noqotay waa ugu bixi weyse adiga arrintii socotayo tobankii sano oo waxaa soo noqotay maaragtay xornimada hala gaarsiiye la yihi oo fiftygii ilaa siisigi udhexaysa kontonka ilaa lixdanka markaasaa talyaanigii soo soo noqday nin marka waxaa jira baro talyaani ahaa magaalo magaalada kamiduu jooga ninkii tobankii sano ma qancin talyaaniga uu soo noqon doonaa le talyaanigu gabya wax kale ma yaqaan ma yaqaan almuhim marka dambaa talyaani yimid nin hadda sarkaal uu ahaan jiray oo is-yaqaaneen ayaa xeradii yimid oo kolley magaalooyin magaalooyin ka mid ay ahayd ninkii soomaaliga ahaa fajistaan ninkii markuu arkay askartii xataa idan ma weydiisana waa is soo waanay ninkii oo ku soo orday yaa askartii maxaa male ninkaa nin ninka bedeli raba markaasay laad iyo laga badiyo ninkii la dilay kabacdi ninkii yaa kusoo baxay war ninkan waa ninkii raggeenna cumalada ah nala shaqayn jira maxaa u disha ninkii waxay wadhi iska dhaaf war waxba shaankuule kan ultima shaankuula waayo dheh shaankuuladii ugu dambeysa waayo bis maanta kabacdi shaankuuladaba ma jirtoo dheh tii hore waxbaa ka qaadi macnaha ninkaasoo u sayaxay iyo gaalada soo ugu faraxsan yahay waa cajiib ah qisada koo la ii sheegana maxay ahayd nin isaguna dadka ingiriis gumaysan jira soomaalidii hadde markii gobonada la qaato waxuu arkay nin sarkaal oo musawir ingiriis waa musawir meel salaan u saar asagii waxaan u saxaa u salaami adag ninkan waa musawir meesha jeege s ingiriis maahan bu yidhi ingiriis waa salaame marka yacni dadka waxyaalaha maaragtay daaquudka hadduu qalbigooda ku samaysmo waa tabtaas ma waxaaladan hadda gaalaha ha laga maarmo ma yukin laga maarmo la soconaysa lama arko fisaqoodi iyo waxooda haddii uusan jirin marka kufaarta keliya hala cajibinina waxaa dadka maanta jira waa nafsa nooc ma garata hadda kuwana waa jiraan hadda aan diinta islaamkaba aan ogolayn kuwa magacii sheeganaya laakiin balaayo kale hoosta ku wata oo diintii xaq caqiido ama xaq camal ama maaragtay dhinac walba inay isu dhiibaan aan rabinna waa buuxdaa iyagana nacam wacajiba waxay la yaabeen anjaahum inuu yimaado mundirun minhum mid u diga waqaala alkaafiruuna kaafiriintii waxay yidhahdeen haadaa kan kada saaxirun waa mid saaxiro kadaabun waa beenaala ajacala alaalihata ilaahyaalkiima waxau ka yeelay ilaahan waaxidan hal ilaah mau kusoo reebay ma dhihin ajacala alarbaaba rabban waaxidan sababtu waa og yihiin ilaah keliyi inuu rabbigu waaxid yahay laakiin waxay leeyihiin ilaahyaal kaloo fara badan oo alla loogu soo dugoalaa jiro haa ulaa'i shufacaauna cinda allahi ay leeyihin alla agtiisay nooga ergeynayaan maa nacbudum ilaa liyuqaribuuna ila llahi zulfa wax kaloo caabudi mayna ilaahay noo ergeynaya markay talbiyeysanay waxay li jireen labayka laa shariika lak labayga ku ajiibne laa shariika laka ma leh ilaa shariikan koo yar maahane huwa laka adiga aa iska leedahay tamlikuhu adaa hata waa malakas waxaa umahaysa wamaca daalika ilaah reerkiisa la caabuday marka arrinta waa saas wey ina haadaa arrintaana waxay yidhaahdeen la shay-un shay waayo cujaabun oo lala yaabo waindalaqa almala-u markuu nabigu hadda tawxiidku u sheegday kooxdii waa dhaqaaqeen oo minhum quraysh ka mid maxay yidhahdeen animshuu socdo calaa diinikum ku socdo wasbiruu sabra calaa aalihatikum ilaahyaalkiina ku sabro ina haadaa arrintaan la shay-un shay waayo yuraadu la doonaayo maxamed wuxuu naga rabaa kelimadan tawxiidka alla hala caabudo inuu sayid noogu noqdo annaga aan ku adeecno oo saa uu nagu maamulo laakiin ka yeeli mayna yidhaah maa samicnaa ma aanaan maqlin bi haadaa arrintan ilaah keliyahoo la caabudo fi lmillati alaakhirati diintii dambe oo macnaa nasraaniya uga jeedaan si ibnu cabaas sida qaarna waxay ugala jeedaan yacni diintii quraysh oo aabbiyaalkan ka soo gaarnay ilaah keliya hala caabudo kuma naqaan laakiin dad badanaa soo gaaroy sida maaragtay camar nufayl iyo dad badanoo muwaxidiinha ka buuxay oo diintana ibraahim haystay ee ahjaga hadda shirkiga caadi ka dhigtay in haadaa arrintaan ma ahan ilaa ikhtilaaq waa been lasoo abuurtay wax kale ma aha a unzila miyaa la soo dejiyey calayhi korkiisa adikru dikriga iyo qur-aankan min beynaa dhexdeen isaga intana la ka doortay maa keligu lagu soo deji hadday waxaan sax yihiin annagoo ka da' waaweyn oo ka xoolo badan oo ka caansan maana laku soo dejiyo markaasuu ilaahay wuxuu leeya bal iskaba dhaaf hum ayagu fii shakin bay ku sugan yihiin min dikri dikriga hadday inuu wax yahay ogaan lahaayeen oo nabi maxamed iyo xaalidii ay tadabburaan inuu risaalo uu loo soo dhibi inuu mudan yahay waxuu akhriyaan inay xaq yihiin way garan karaan laakiin iyagaa shaki uga jira bal iskaba dhaafe lamaa yaduuqu cadaabi cadaabkayga ma aysan dhaminin oo waxaa u leh waa niman la dallaciyo nicmadii ka badatayo iska qooqayo marka iska maaragtay yani intaan dhibaato aysan dhicinin ayaguna hadda aan caqligooda wax ku qaadan dhibaatii imtixaanka aan dhadhamin laakiin hadda cadaabkuma dhadhamina way dhadhami doonaan ama cindahum agtooda ma waxa ahaatay markay leeyihiin waxyiga annaga maxaana lakugu soo deji waayo khasaa-inu raxmati rabbika rabbigaaga raxmadiisa furayaalku iyo meelaha ay ku jirta may haayaan allihii alcasiis ee haalibha alwahaabi ay waxibeynayo oo marka ayagu waxyiga alle ay ku tasarufaano ninkay rabaan ay sameeyaan ay siiyaan am lahuma waxaa u sugnaaday mulku samaawaati samadaha mulkigeeda iyo walardi dhulkii wamaa baynamaa inta u dhexaysa ma ayagaa iskale oo markaa qofkay rabaanna ay risaalo iyo wax wal rabo ay siiyaan qofkay rabaan ay u diidaan mase ilaaha iskaleho qofkoo rabo isagoo rasuul ka dhigay allahu aclamu xayu jacaluu risaalaati risaalada ilaahay meeshuu geynayo isagaa yaqaano hadday cirka dhulka ay leeyihinhe fal yartaquu ha koren fil asbaabi asbaabta samada ha koreno bal ilaa samada tobaad ha tageeno halkaa maamulkooda aan soo aragnaa layidhi waxaa la yidhi maxayse maka kori karaan jundun ma waa jundi xun oo daciifa oo hunaalika halkaas jooga ay hum jundun ma maadaas marka waa taxqiir waay waa askar xunoo liito jundi xun oo daciifa oo hunaalika halkaas ahaaday meesha dhulkaa joogo mahzuumun la jebiyey oo min alaxzaab axsaabihii hore oo iyaga ka horreeyo isbahaystay oo rususha maaragtay la dagaalankeeda isu bahaystay jundi ka midaho sidii kuwaas loo baabiye loo baabi'in doono waa marka qisacyadaa laga jebiyey waa la xaqilay daday isu male waxaa la yidhi waa waxanoo meeshaas taagano cidi dhul ma aadi karaan meeshadana gam ah looga sii doonaa aayaddan waxay ka hadlaysaa qiso ay mufasiriintu ay sheegaan oo sudi iyo keyrkiisa iyo ay sheegaan markii nabigu calayhi salaatu wasalaam risaaladii uu faafiyey tawxiidkii uu faafiyey oo dad badanna ay soo islaameen ay qoraysh ay arkeen dacwada inayna sacab aysa saari karin waxayna ogyihiin abu aalib markaas waa noolaa laakiin markaas sakaraadkii baa soo hayay abi aalibna nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo diinu qowmihi ku sugan aada u difaaci jiray oo ilaah diintiisa ugu gargaaray subxaana wa tacaala isagoo gaal ah oon is waxay yidhaahdeen maxamed arrintiis waa nagu soo karkaray ilaahyaalkeeni waa cay anagi dhammaa safaha axlaamana dad aan wax magarataa oo quraafisyaalow naga dhigay so kuwaan hadda marka la yidha waxaan kaara sooma dhaha anaga dhammaa waa caqligay naga qaadin ee caqligaa leed maxay ta markaa cara cunaysa caqli maa awal lahayd caqli ma laha ninka cara cunaya soo ma waxay yidhahdeen hadda abu aalib waa jiran yahay haddaan markuu dhinto aan ku boodno hadhow carab waa naceebaynaysaa waxay leeyihin markuu adeerkiis jooga way ka xishoon jireen hadda markuu adeerkiis dhintay furso ka heleeno waa doqomo wey ma garata doqonnimay kufsakufsado kama kacda may dhihi jireen doqomaan noqonaynaa haddii hadda abu aalib aan u dacwoono abu aalib ow sakaraadahay u tageen waxaa la yidhi wiilkaaga naga qabo dhibaatou nagu sameeyey cuquushin aan baaba ou ka dhigay dadkeennii waa kala geeyey ummaddii qaar waa raacday qaar waa diideen dhibaatou nagu haya naga qabo annaga ilaahaysa ka caymayno iyagu ilaahyaalkee naga caymo hu abubakr aalib nabiga u yeeha calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dadkaaga qoomkaagi waa kaa soo dacwoodeen arrin garahayna kuugu yeehay ee maxaad ka leedahay wuxuu yidhi maxay yidhaahdeen saa iyo saa bay yidhaahdeen adeer wuxuu yidhi hal kelimaa nimankaan ka rabaa waaxid kelima ayaan ka rabaa kelimadaas hadday dhahaan tadiinu lahum biha alcarab carab oo dhan ayagaa kaabayaal u noqonaya daba kacaysa wa tudlii ilayhi biha alcajamu ljizya cajamna intay saa ku qabsadaan ay jizyada siinayo iyagoon dhibaatoon waana hanuunayaan adduunkan ayagaa odayaal ka noqonaya hal kelma laa hayga yeelo abujahlaa soo joogo wuxuu yidhi ma garat wa cashra kelima ma garata lanucdiyanna kaa wa cashra amhaaliha toban laab toban kelimaan xataa ku siinna maxay tahay kelimadii qaala taquuluuna laa ilaaha ila allah allah maahana wax kaloo xaq lagu caabudo ayaad dhahaysa ayago hadda laa ilaha illa macneeda waa garanayan macnaha laa ilaha hadii la yidhaahdo inaan sanam badan laga maaragtay aan sanam kale aan la caabudayni waa ogyihi ee ilaahay subxaana wa tacaala inuu ma'luuhi oo cibaadada loo khaalis liqbaa carabbu luuqada waa yaqaan laakiin ma ahan dadkan muqafaliinta oo laa ilaha illa la tukanaayo haddana alihii awliya allah sheekh cabdulqaadir oo madad dhaha oo hadday rabaan qubuurtoo dhawaafay hadday rabaan u rukuucayn hadday rabaan u sujuuday qaar qoraafiyelka oo sida tiijaani hadday rabaan u sujuudayo balaayo anaga kanaga kasii daran wa ma garan luuqadii oo yaqaana munaafiqnimana ma ogola wuxuu le xoraan aha aniga xurun daliiqaana see munaafaqnimo kelimadii marka ay ka carareen ilaa ninkii waxwaana waa yaqaana inuu nifaaqeeyana ma rabo isagaaba xoog isku ah waa markaa markay leeyihiin ajacala alaalihata ilaaha waaxida in hada la shayja waxaan waa wax maarata ama kaawaho laga yaabo tii bay diideen boqol kelima waa ku siinayo laakiin laa ilaha illah waa diid sababto wuxuu og yahay laa ilaaha illaa duyraad maxamedan rasuulullah ku xigto inuu sharciga alle u hogaansama alle waxa la caabudo uu yahay meeshii faataa dhugti inuu dhammaato markaasi arrintii ay ka boodeen nacam wandalaqa almala-u kooxdii waa tagtay oo fadhigii ka kaceen marka marka abu daalib arrintu u sheegay oo minhu ayaga ka mida maxay ku tageen waxay dhaheen animshuu socda diintiina ku socda wasbiru ku sabra calaa aalihatihi ilaahyaalkiina ina haadaa arrintan la shay-un shay waa yuraadu la doonay waa arrin maxamed ou rabo inuu idinku qabsado o idinku maamulo oo asaga aad ku raacdaan ou rabee oo saldadiinnii iyo maanta maqaawiirtiinnii iyo diintiinni wixiina uu ku baabi'iye haka yeelinina maa samicnaa ma anaan maqlin bi haada alla keliya hala caabudo fi lmilati alaakhira diintii dambaysa ama diintii quraysh oon haysanay ama nasraaniyada kuma aanan maqal nasra shirkiga ka buuxe ciisa maantana ilaahay ku hayaan in haadaa arrintan ma ahaano ilaa ikhtilaaqun wax lasoo been abuurta maahan markaasu waxay leeyihiin see maxamed keligii risaalo loogu dooro karo annagaa ka xoolo badan annagaa ka waaweyn a unzila miyaa la dejiyey calayhi korkiisa aldikru waxyiga maa lagu dejiyey min bayna dhexdeena lagala soo dhexbaxay maxaa lagu doorta waa wiil yar agoona xoolan aan haysana bal hum ayagu waxaan leeyahay fii shakin ay ku sugan yihiin min dikri dikrihi macnaa ayagaa waxyay shaki kaga sugan yahee dad wax qaadanaya haddii ay yihiin way arkayaan maxamed inuu astaahlo risaalo waxa uu akrinaan inay wax yihiin bal iskaba dhaafe taas arrintu maahane lamaa yaduuqu cadaabi cadaabkayga ma isa dhadhaminino oo guuldarro ama cadaabkii maaragtay qatligii iyo midna ma dhadhamin laakiin waa dhamin doonaano hadda beder ay dhadhamiyeen kii cadaabkii dambana waa kii kuu hero markii lala dilay ee godka weyn oo ceelka gorafkaa lagu guray waa kii nay nabiga ku yidhi calayhi isalaatu wasalaam abujahl inta u dhawaaqay qad wajadnaa maa wacadanaa rabbunaa xaqan fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqan wixii laan ku yaboohay maheshe inagu waa helna bal hum ayagu fii shakin min dikri kaga sugan yihin bal lamaa yaduuqu cadaabi cadaabkayga ma dhadhaminin am cindahum ayaga khasaa-inu rabbika rabbigaaga furayaalkiisa iyo meelaha kaydkooda may haayaan khasaa-inu raxmati rabbika rabbigaaga raxmadiisa kaydkooda may haayaan iyo furayaalkooda alcasiizi ee qaalibka alwahaab ay waxhibeeyo ee marka ayagu ay ku taxakumaan oo qofkay rabaan risaalada ay siiyaan qofkay rabaan ay u diidaan am lahum waxaa u sugnaaday mulku samaawaati samadaha mulkigooda iyo walardi dhulka iyo wamaa baynahuma inta u dhaxeeya oo marka iyagu say rabaan ay ka yeelaan koonkan iyaa ku tasarruf taasina ma jirto waa hadday taas ay leedahay falyartaquu ha koreen fil asbaabi asbaabta jaranjaraha iyo samadaha lagu kor ha arkeenoo bal samaa saabic iyo kor aan ku aragna laleeyahy ilaahay waxle intay ka awoodaan jundun ay hum jundun mubtadaha waa xadfan yahay ay hum jundun ma waa jundi liita oo xaqiran oo hunaalika meeshaa ahaaday meesha goobta lagu layn doono wey ayaa la ishaaraya ay leeyihin masirudu meesha lagu layn doono oo nabigu uu leeyahay masaaricdooda meesha la dhigi doono oo qofba hebel intaa bir la dhigi doona hebel inta la dhigi doona ayuu ishaaraya leeyahay aayadda jundun maa waa jundu liito hum jundu maa hunaalika meeshaa la gurfinay oo mahzuumun jabay oo min alaxsaab axsaabii horeeto ambiyada beeni jiray ee ilaahay uu ka takhalluso dabalgorofta laga dhigay kuwa ka mida waay maxay haystaan wallah ay
الله أكبر الله أكبر
allah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر allah akbar.
لا إله إلا الله
laa ilaaha illa allah maxameda rasuulullahi sal allah alayhi wasallam. haya alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kadabad waxaa beeniyey qablahum hortooda qowmu nuuxin baa beeniyey wa caadun caadna way beeniyeen iyo wa fircawna fircoonkii dil owtaadi dhakowyada u saaxiibi lahaa u saaxiibka ahaa oo macnaha dadka markuu dilayo afarta adin masaamiir uga kawin jiray waay daldali jiray wa hamuudu hamuudna waa beeniyeen iyo wa qowmu luutin lu- luut qowmkiisii qoladii loo diray iyo wa asxaabu laykati qoladii meesha kaynta ahaa oo geedaha badneed deganaa oo shucayb loo diray ulaa'ika kuwaasu alaxsaabu iyaga axsaab ah qolooyin xoog badan oo xadaarad iyo awood bal ayaga ah oo markii loo eego qorayshka xoog badan in kullun mid walbaba ay kul- in kullun ay maa kullun mid walba ma ahan ilaa kadaba rusula rusushiyuu beeniyey fa xaqa waxaa ku dhaboobay ciqaabi ay ciqaabiye ayaa aa ku dhaboobay oo ya-di idaafada waa xadfantahay ya-aatu lidaafa ya-aatu lizaa'ida la yihahda waa laga xadfa wamaa yanduru ee kuwan laftooda ninkii qayrkii loo soo xiro sooqaysa aduuna dhihi jirin soo maha wamaa yanduru haaulaa'i hum kuwaani ma suganayaan ilaa sayxatan waaxidatan qaylo oo keliya maahan oo baabi'iso maa laha aan lahaynoo min fawaaqin kala go' iyo xiskin aan lahayn wa qaaluu waxayna yidhaahdeen bal edabdaradooda rabbanaa rabbigeenow cajilanaa noo dejeji qidanaa nasiibkeenna oo saxiifada noogu qoran xaashida noogu qoran oo cadaab iyo khayr waxataaba hadda noo soo hormari qabla yowmi alxisaabi intaan xisaabka uusan imaanin markaasna isbir waxaad ku sabartaa calaa maa yaquuluuna waxay leeyihiinoo wadkur cabdanaa xasuusa halkan marka markii lasoo sheegay kaydkooda iyo hagartooda markii lasoo sheegay oo la yidhi koonkan adinka tasaruf kuma lihidin jundi mahzuuma oo baaba'aya oo sidai axsaabtii hore ay u baabaad u baabi'i doonaati axsaabtii baa marka la sheegaya miitaal ahaan qisaskooda meelo badana lagu soo sheeg waa la gaagaabinaya axsaabtaas beeniyaa ka mida waxaa ka mida qowmu nuux caad oo ayaguna beeniyey nabiyullaahi huud fircawn oo nabiyullaahi muuse beeniyey hamuud oo asagoo nabiyullaahi saalix qowmu luud oo nabi luud beeniyey asxaabul eyka oo iyaguna shucayb beeniyey dadkaasina waxay ahan dad xoog iyo hanti iyo xallaaro lahoo dowlado waaweyn fircown waa ninkii ahraamta dhisay hamuud waa dadkii hadda guryaha dhagaxda ka qorto haddaba ay maarata yacni madaa'inu saalix ama meel alculaa la yidhaahdo oo maaragtay markii jidka tabuk loo socdo madiine la dhaafo khaybar lasii dhaafo halkaasi ku taalo dariiqa tabuk loogu soo socday iyo xagga urdu guryihii weli waa dhisan yihiin mara ziyaaro lagu geeyo buurahay guryo ka qodanaya guryaha af yar oo xataa afkiisa waa xardhay sida loo xardha nafaqyaalkan afka uga xardhay hadda camal u xardhay xallaaro xoog labay ahaayeen soo maaha caad hadda intay la ekaayeen nin walba intaasoo dhanuu la ekaa waa ku yidhi man ashaddu minaa quwa dadkaasi axzaab aha adinka marka maxaadtiina la leeyahay markii loo eego jundi daciifahatiin ilaahay kuwaas hanaagay adinka muxuu idinka maaragtay quursanaya horow idinka halaagi kara ayagoo saas aho tabardaba haddee waxay dhaheen tiqsi waa intii laba qof iska dhiib isu dhiibtaan ayagoo saa u tabar yar ayay haddana cadaabkii alla ay dedegsanayaan oo leeyiin ilaahu wixiiba noo qornaa cadaab khayr iyo sharba hadda noola kaale war hadda intaad toobad keeni laheyd oo fiirsan laheyd haddaad cadaab dedegsana miya marka taa waxay ku tusanaysaa safaahatu ra'yi dad caqli gaaba oo liita inay wax magarata nacam kadabad waxaa beeniyey qablahum hortooda qowmu nuuxin baa beeniyey iyo wacaadun caad wa fircawnu fircoonkii dul owtaadi dhakwiyad u saaxiibka le dul owtaadi saddex tafsiiray ku fasiraan mar waxay leeyihiin waxuu ahaa dhismooyin waaweyn oo lahaa sida ahraamta oo kale iyo xadaara xadaaraas waa xadaarad weyn fircawn isaga nuubio ahaa oo orabi midna ma ahayn waa nuubio ah xadaaradii nuubiyiinta ugu horreysa caalamkale ayuu ah dadka qaarna waxay leeyihiin halkaa hindiya ka soo qaxeen dadkaas ilaa soomaaliya soo mareen ilaa halkaasa marka dambe xadaarada ay ku oogeen marka ninay u dhammaato xadaaraadkaaba ku horreeyau ah oo xata la-aana waxyaalihii uu sameeyey meydka waxa lagu qalajiyo ahraamta qaabka u dhisan tahay iyo dhismooyinka wax hataa caalamka isagoo tikniik ugu dareeyo gaaray weli ma aysan gaarin soo maha marka dhismooyinkaas waaweynaa loo jeeda qaarna dil owtaad macnaa jeyska uu ku tiirsan yahay lagooda jeysh xoog leh midna waxay leeyahay markuu dadka ciqaabayo dadka intuu deldelo oo sidaa labada gacmood iyo labada lugood oo masaamiir ama qoryo ku kawiyo ayuu markaas dhagax weyn oo intuu kor qaato madaxa bush uga soo sin jiro qof meel ku dhici jira ibnu jarir marka macnahaasu dooranaya intaba hadda waa ahaa shaki male xagga jeyshkiisu waa badnaa nin quwalaho ahaa xabaaro weyn ilaa fircawn hal maahayn fircawn muusa oo maal ilaa nin alla ninkii madax ah ayaa fircawn la dhihi jiray nacam oo madaxu noqdo masr hay wa fircawnu fircawn dil owtaadi isaguna waa beeni nabiyullaahi muuse wa hamuudu hamuudna waa beenin qowmu saalix been nimankii maarata yani madaa-in maarata madyan nimankii dhisay oo hadda ay guryihii ay buuraha ay ka sameeyeen waa qodan yihiin nafaqyo camal waa qabowgiisaa jaabaysaa guriga haddaa gashay yacni murabac intay ka dhigeen albaabka qurxiyeen hadda farta in laga gooyo umaleyn nacam buura yar yaray meeshuu leedahay waa dhul aada carasan u ahaa buurahaas yarkaa guryo ay ka dhiseen marka ay ka qodqoteen nacam iyo wa qowmu hamuudu hamuud waa qoladii maaragtay ahaa beenisay caadna waa kuwii buhuud beeniyey iyo wa qowmu luudin luud qowmkoodii waa nimankii xumida samayn jiray iyo wa asxaabul aykati nimankii meesha dhirtaa deganaa iyaguna shucaybay beeniyeen ulaa-ika kuwaasa alaxzaab xisbi iyo maaragtay jeysh iyo dad xadaaro iyo qoole kuwaasaa la dhihi karaa oo markii kuwaas loo eego qoraysh waxay arrin raacatay noqonayaan wax maaragtay xoog ay leeyihiin lama arko marka ilaahay halaagay kuwaasma kuwaanu halaagi waayo in kullun in bimacnaa maa waayo maa kullun mid ma ahan dhammaan ilaa kadaba rasul rasuul beeniyey oo nin walbaa rasuulu beeniye rasuulu beeniye maxaa loo odhanaa qofkii hal rasuul beeniye fakaannamaa kadaba rusul waa asagoo rusul beeniyey waay fa xaqa waxaa ku dhaboobay ciqaabii ciqaabkayga ku dhaboobay hadda kuwaas xulkaa marka maxay sugayaan haddii kuwaas intay rusushii beeniye la halaagay kuwaan ayaga ma ma ma ma ma ma wax gooniyaho amni gooniya haystaan oo si dhexe xadaana diblomaasiya may haystaan ayo xasaana diblomaasiya gooniya may haystaan oo gaalnimada lagu nabadgelinayo mayaa la leeyaho wamaa yanduru haaulaa'i kuwaan ma suganayaan ilaa sayxatan waaxidatan qaylo keliya ma ma ahane maa lahaa aan dhahayn min fawaaqin wax iskina nafkada markay dhacdo oo lagu qayliyo ma kala go-ayso ilaa ay ka qayliso ama maa lahaa min fawaaqin maa lahaa min rajcina waa la yidhahda mar dambe ma soo noqonayan khalaas aakhare say u aadeen halkaasay aadayan fawaaqda marka waa geela labada xiskana udhexaysa fawaaqa naaqaa la yidhaahda hasha hadda haddii la maalo hadday wakti naqa ay degan tahay isla kabacdi saacad kabacdi geela waa xiskaba xoolaha ugu xisku dhawaay geel marka waa hasha labada inta labada lismada hore iyo lis inta udhexaysa xiskinaa dhahda annaga soomaali macnaa waa saacadda intay tahay camal waa maa lahaa min fawaaqin oon xiskin lahayn oo macnaa wakti la kala gooyo aan lahayn ama rajaca aan lahayn ayagoo saas ah oo arrintu ay saas tahay ayay cadaabkii alla dedegsanayaanoo wa qaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigeennaw cadilanaa noo dejidi qidana qaybteena qida asalku wuxuu ah waa saxiifada waraaqda wax laguu qoro lacag in la siiyo sida jeeqyaalka camal iyo waraaqaha oo boqorada ay jawaa-isa ku qoraan adiga awraaq almaaliya iska dheh asum ha ahaato waraaq jaa-isa wax lagu soo qoray ha ahaato jeeg ha ahaato macnaa kitaabkeenna ama xasano iyo sayi-a waxaa noogu qoran noo soo deji hadday cuquubada noo qoran tahana cuquubada noo soo dedeji hadday wanaaga noo qorana noo soo deji saas camalay ka wada wa qaaluu rabbanaa waxay dhahen cajilana noo soo deji qidana xisaabteena macnaa kitaabkeena xisaabta noogu waxa kitaabkeena noogu qoran oo xumo iyo wanaaga noo soo deji noo soo dedeji qabla yowmi alxisaab intaan la gaarin marka waxaa dadkan waa dad doqo maaha nabi maxamedow isbir calaa maa yaquuluuna waxay leeyihiin isaga sabar wadkur xus cabdanaa addoonkeenii daawuudda ahaa ee dal aydi awoodda u saaxiibka ahaa addoonkaasna xusaa la leeyahay innahu asagu awaabun buu ahaa marka halkaas wadkur cabdanaa hanoogu joogo sal allahu calaa maxamed ali